arrimihii xajka oo dadka muslimiinta ah ay u xajiyi jireen baytullahi alxaraam oo runtii waxa weeye dadka soomaaliyeed ay yihiin dadka aada iyo aad ugu dhib badan oo xajiya maanta sababto in ay keentay burburka soomaaliya ku dhacay oo siddeed iyo labaatan sano aynan lahayn dowlad xoog badan marka laga reebo dowladdan maanta dhalatay ee uu hogaaminayo maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan aada iyo aada ugu faraxsannahay siduu hadda wax u wado kuna ajisannahay waxaa jidhay xajkii waxa u dhib badan baa ka jira muddadii burburka ahayd soomaalidu xajka way tegi jidhay laakiin shan iyo tobankii sano u dambeeyey waxaa samaysamay shirkado iyo ashkaas xajka isku hawlay oo dadkii soomaaliyeed isbaaro u dhigtay u diidayna waxa weeye xajkii in lala ishtiraago oo shirkadihii kale ay kusoo biiraan waxaa ugu dambeysay shirkaddii cosob laba kun iyo toddobadii runtii markii dadkii ay ku xajirsatay qiimo aada u hooseeya in suuqa laga saaray intii ka dambeysay waxa weeye shirkado gaara ayaa iyo ashkaas gaara ayaa waxay ku haysteen awood ku haystay waxayna awooddaa u samaynayey maamuladii isbedelay oo village soomaaliya u kala dambeeyey marka laga reebo maamulka hadda jira aad iyo aad waxaan usoo dhaweynaynaa wasaaradda cadaaladda ee soomaaliyeed ee dowladda federaalka oo runtii isu hawshay inay xajkii dhibkii jiray inay ummadda wax badan ay ka qabato laakiin caqabaad badan ay hor yaalliin waxaan kaloo soo dhaweynaa baaqi uu soo jeediyey iyo qoraalkii wasiirka cadaaladda dowladda dowlad goboleedka puntland isaguna aada iyo aada u ayiday wasaaradda cadaaladda ee soomaaliyeed annagoo haddaan nahay culimmadiina waxaan yiisanahay wasaaradda federaalka soomaaliyeed iyo baaqi ka soo yeeray dowlad goboleedka puntland wasiirka cadaaladda waxaana leenahay dadkii ku gaamuray musuqmaasuqa xajka oo ka dhigtay guri ay leeyihiin oo u doodaya sidii xuduurin barlamaan oo ku yimi four binty five waxaan leenahay arrintaasi arrin ma aha ilaahayna raalli ka yahay ummadda bulshadana ay anfacayso waxaan ogsoonahay shan iyo tobanka sano ugu dambeeyey in koox gaarihi iyo shirkado gaari ay haystaan warka waxaan waaqaynaa in la furo xajka oo la furfuro lagana ilaaliyo musuqmaasuqii noo dilooday shan iyo tobankii sano oo u dambeeyey gaar ahaan dhibka ugu weyn waxhaystaa dadka reer koonfureedka ah oo beerilayda ah oo lacag badanna laga qaado xamlaadna aan ku imaan haddaan nahay dowladda puntland iyo waqooyiga galbeed soomaaliya xamlaad baa lagu yimaadaa laakiin dhibka lacagta oo dhan afar kun lacag ku dhow yaa waana waa taabanaya dhammaantoodna taabanaya waxayna keenaysaa dadka xajka ku waajibay oo haysay lacagay ku xajiyaan waxa weeye xajiga awoodi weliah dadkii waayeelka ah oo la imaanaya xoolaha soo gadanayay ama beeraha waxaa ka soo baxa ku xajin jiray labada kun iyo kun iyo shanta boqol maanta ma awoodaan maanta waxa weye xajka wuxuu nin xoog leh lacag badan la leh ayaa xaji karaya mas-uuliyaddaas yaa qaadaya waxaa qaadaya cidda xajka manciday oo dadka ka hor istaagtay oo annaga mooyaane waddo kaloo la maraya ma jidho waxaan ogsoonahay tigidka diyaaradda go-an baag oo xajka lagu tagaa kama badno siddeed boqol lacag saddex kun iyo sagaal boqol baana la qaadaya ya saddex kun iyo sagaal boqol baa la qaadaya dowladaha dariska ah xajka waa fudud yihiin laba kun baa lagaga xajiyaa iyo xoogaa magaalada layaha nairobi etoobiya laba kun iyo laba boqol iyo laba kun iyo shan boqol baa ugu badan jabuuti kun iyo lix boqol weeye lacagtaa kale oo afarta kuna xageey aadaa dad bay joobkooda gashaa dad baa waxay ku difaacaan in shirka lala xajka lalaga soo qayb galo saas darteed waxaan ku baaqaynaa xajka in la furfuro dowladdan maanta timidna maadaama halay ka dhigatay in musuqmaasuq la dagaasho rukniga cibaadada ah inay ugu horraysiiso wax lala dagaalamo fiisaha xajka wayna awood u yeelataa inay iyadu qusil keento xamar ama ay la wareegto si musuqmaasuq u yaraado diyaaradaha waa in loo furaa oo tartan xajka u noqdaa laba kun iyo saddex iyo siddeed boqol iyo konton doolar baan ku xajiyay aniga kan hadlaya maantana waxaan ku xajiyay saddex kun iyo sagaal boqol xajkan ugu dambeeyey haddii farqa u dhehey waa garanaysaan wax isbedelah oo siyaadahana ma jiraan oo laga qabtay xujada wax loo qabtaana ma jiraan bal waxaa jira hadda meelaha la gedejiyey waa meelaha caafimaadkooda wax yeelaya qol yara ayaa labaatan xaaji lagu xeraynayaa oo halkii xajiba laga qaadiya kun iyo hal boqol doolar arrintaasna arrin waa ilaahay agtiisa ku banaana ma aha arrin xaajiga in laga qaada xoolahaasna xoolo dulmiya weeye saas darteed waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xajigu inuu noqdo xaj daafuran oo lasla ogyahay waxa dadka laga qaadayo waa in shinshin loo ogyahay haddii kale waxa weeye nimankaa haysta ayaa waxay doonayaan keligood inay haystaan lacagta waxna ilaalush ku bixiyaan waxna jeebka ay ku shubtaani sidaa darteed waxaan ugu yeeraynaa dowladda mar labaad dowladda federaalka oo haddaan puntland nahay culammadoodu ay qoraal u gudbisay madaxweynuhu markuu yimid nugaal inaan qoraalkaas la tixgeliyo baaqaygan la tixgeliyo xaajiga miskiinka ah oo shanta neef ku xajiyo geela ku xaji jirayna ee xajku shantii ku soo noqdo maanta toban kun toban neef kuma xajin karo abaar baa timid xoolihii waa tibar yar yihiin dadkii maanta xajka u baahnaa in badan sanadkii dhaweyd dhallinyaraa xajiyey odayaashu waa ku yaraayeen waxaana keentay abaartii iyo xajkiioo cirka lagu shareeray saa darteed waxaan rajeynaynaa haddaan ashaac antaan noola samaynayn waa in dowladaha deriska ah lala ka middiga intaasaan leeyahay waxaan uga baxaya culammada kale wasalaamu calaykum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت, ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه ولا ليال sidii sheekh cabdinaasir uu sheegay waxaanu maanta aanu ka hadlaynaa rugnu min arkaan islaam arkaanta islaamka rugni ka mid ah oo xajkii ah baanu waxaanu baaq uga jeedinaynaa dowladda federaalka intii sheh abdi sheekh cabdinaasir uu sheegay oo ahayd madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka walaa wasiirada iyo wasaaradda cadaaladda khaas ahaan oo aanu aada iyo aada rajo badan aan uga qabno iyada oo uu ka hadlay wasiirka arrimaha diinta iyo cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo awqaafta ee puntland annaga oo culimmadii iyo shacabkii oo maanta waxgarad ah waxaanu ayideynaa qoraalkii hore culimmadu ay gudbisay markuu madaxweynuu yimi garowe ama puntland tii wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta ee sida awqaafta uu ka hadlay iyo midda annagu aan u fadhino hadda codsigii saddexaad ah baaqi saddexaad ama qoraaladii iyo wixii naga horreeyey aan ku ayidayno iyada oo aanu ka rajaynayno dowladda federaalka oo musuq maasuqa inay la dirirto ku caanbaxday shacabkuna uu dowladda koowaad oo u dhalato ugu kalsoonida badnaa ay tahay iyaduna hadda intay qabatay sanadka ay jirtay aanu aada ugu bogaadinayno laakiin midkii kuwa aanu leenahay dowladda federaalku ama waa ku kufaysaa ama waa ku foysaysaa waa cibaadada rabbi oo xajka ah iyadoo aan ka rajaynayno inay dowladda jabuuti oo walaalaheena inta lagaga xajiyo in ka hooseysa mooyo in ka sarreysa aanan rajaynayn annagoo shacab iyadoo aadi oo maamul jirin labadii kun markaan anigu xajihayay diyaal siddeed boqol iyo konton bay ahayd wixii ugu baxay oo dhan kun iyo laba boqol bay ahayd macaa neefkii guriga hadda kun iyo boqolka ah siddeetan baan ku deganaa siddeetan baan ku deganaa haddana waa kun iyo hal boqol farqiyada udhaxeysa waa garanaysaa marka musuq maasiqaas sidii sheekh cabdinaasir uu u qeexay nidaamada jira iyo shirkadaha in dowladda federaalku ay wasaaradda cadaaladdu ay dhammaan gaarsiiso maamul goboleedada iyaduna ay fiisihii gacanta ku soo dhigto ama usul keento arrintaa iyada ayaan uga fadhinaa shacabkuna midda ugu weyn oo maanta cibaadada in loogu kaalmeeyo ducana waa laga helayaa ilaahay agtiisana waxbaa laga helayaa watacaawanu cala albiri wataqwaa baa ilaahay yidhi waxaad isugu kaalmaysaan ilaahay cabsidiisa iyo wanaagga walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan ha isugu kaalmaynina collaytan iyo dembi in qof inxisaar ku sameeyo ummadda makhluuqaadka soomaaliya oo dhan oo isaga keliya loo daneeyo weeye musuq maasuqaas oo sidii sheekh cabdinaasir uu sheegayba maamuladii hore ee fiir baydhaba i- iyo ashkhaasi ay ka shaqayn jireen in musuq maasuqa maanta laga gudbo ayaa baaqi iyagu yahay intii horena aan ku ayidaynaa iyadoo ilaahay laga cabsoonaayo filina inay ahaato shirkadu inaday u madax bannaan yihiin oo loo tartamo oo qofku kastoo muwaadin ah oo soomaaliyeed uu xaq u leeyahay inuu ummadda soomaaliyeed u faa'iideeyo weliba haddana hadda waa shay waajiba weeye dadka beeranaya dadka masaakiinta dadka tabarta daran haddana loo dan in loo danayo laakiin qof wax haysta oo hanti haysta inaan dembi iyo collayta lagu ayidin ee laga dhigo musuq maasuqaa xoogsaday ee gaamburay ee shan iyo tobanka sano gaaray oo qofkii isagoo awoodo uu awoo la awoodsiin waayey isagoo awoodu leh oo laba kun haysta ama kun iyo shan boqol ama kun iyo lix boqol ama kun iyo siddeed boqol in la yidhahdo hadduusan afar kun haysan ama saddex kun iyo sagaal boqol hadduusan haysan maya irid kale uu ka galan aysan lahayn dowladda federaalka baaqaan u jeedinayno horeyna qoraalka loogu gudbiyey horena wasiirku ula hadlay sheekh cabdinaasir intuu yidhi baan ku ayidayaa intii hore oo la soo jeediyey baan ku ayidayaa anigoo ku hadlaya magaca culimmada soomaaliyeed waxaana codsanaya culimmada soomaaliyeed meel kastay joogto inay ka hadasho inay ka hadasho culimmada soomaaliya meel kasta ay joogto hadday gobol joogto hadday degmo joogto ummadda inay u baahiso dowladahana u gudbiso waxay noqon mancigaa dhacay cunaqabatayntaas rugnigaas dhan la cunaqabateeyey inay dowladda federaalku ka qaado baan codsanaynaa culimmada soomaaliyeedna mar labaad mar saddexaad iyo waxgaradkuba iyo maamuladuba maamullo goboleedaduba in ay arrintaa u guntadaan oo u hiiliyaan oo watacaawan cala albiri ay watacaawan cala albiri wataqwaa ay ka dhigaan cibaadada rabbi oo rugn min arkaan islaama oo la gudan waayey loona lana gudan loo gudan waayey inxisaar lagu sameeyey iyo mancin intaasaan kusoo gebagabaynayaa والسلام عليكم ورحمة بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيداء علماء السوجيديان شروينها لغاها اللي mushkiladda ka jidha xajka iyo xisaarka ka jira xajka ee dadka soomaaliyeed laga xisaariyey ayna ka xisaariyeen ashkhaas gaar ah iyo shirkado gaar ah baaqan culimmada soo jeediyeen waa baaq taabanaya qof kasta oo soomaaliyeed meel kastuu ku nool yahay waa baaq taabanaya dhammaan culimmada muslimiinta ama soomaaliyeed gaar ahaan meel kastay joogaan guri walba si gaara ayuu u taabanaya qof kasta oo xajka tegay dhibta taalla wuu arkay kharashka mablaqa maaliga oo meeshaa yaalna sidii cabdinaasir inoo sheegayey waan wada maqlayni dhibta noocaasa waxaa ka faydi kara ummadda soomaaliyeed ilaahay baa ka faydi kara subxaanahu wa tacaala haaniyan xukuumadda federaalka soomaaliya siina gaar ahaaneed wasaaradaha arrimaha diinta ra-iisul baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo farmaajo madaxweynaha farmaajo xisaarka xajka marka walaalayaal xajku arrimihiisu wuxuu qaysamaan laba arrimood arrimo ay dowladdu gaar u leedahay sida fiisada la soo saaraya iyo arrimo diyaaradaheen shirkadu khaas u leeyihiin wixiiba ashkhaas baa iskula wareegtay ee jaangoynta sicirka hadda diyaaradda oo kale shirkaddu diyaarad bay leedahay bis laakiin fiisa soo saarid waa shaqadii dowladda loo idmaday waa ma aha in shaksi uu saddex kun ku qaato ama afarku wax u dhodhow ku qaato ama suuq madow ku qaato ma aha sidaana in loogu jeetaa sharcina maaha caqlina maaha xisina maaha ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi watacaawanu cala albiri waataqwa isugu kaalmeeya wanaagga iyo taqwada maxaa ka fudud maxaa ka wanaagsan rukni min arkaani islaam oo soomaaliya loo diiday inay si fiican u wada xajiyaan iyadoo walaalaheenna jabuuti kun iyo shan boqol iyo kun iyo lix boqol ku xajinayaan annaguna inaannu afar kun iyo shan boqol ama afar kun ku xajino maxay tahay maanta maaragtay wax kaloo la isugu kaalmayn lahaa waxaan leeyahay waa meesha qof walba oo soomaaliyeed baahida ugu daran ay ka hayso waxaan leeyahay dowladda federaalka soomaaliya haddii qodobka ay meel fiican ay gaarsiiso sida dowladaha dariska anay etoobiya soomaaliya u soo xajinayaan waxaan u malaynayaa wax badanoo muraadadooda ay ku haminayaan inuu ilaahay u hagaajin doono dadka muslimiinta soomaaliyeed oo dhibban meel walba isbaaraa la dhigtay meel walba xataa cibaadaadkiibaa isbaaro iyo xisaar la dhigtay xajkaa ka mid ah waxyaalaha hadda ugu dhibta badan la ummaddii maarata ku wareereen marka bal musuq maasuq galay rukni min arkaan alislaam qof gudan lahaa waa ilaahay iyo diintiisii baa qof dhex galay oo lacag ka raadinaya oo wuxuu leeyahay ilaah aniga isoo madhid maahan oo lacag ii shubtid maahane xajkii aadimaysa dowladdii baa ujeedda madaxdii baa ujeedda culimmadii baa ujeedda cid walba ujeedda waa ku aaminsan yihiin war war waxaasoo kale wax loo jeedan kara ma aha culammada soomaaliyeedna afkooda ha furteen waxaas wax loo jeedan kara ma aha nin meel kasta culimo ayaa ka soo xajida oo soomaaliya dhibta noocaasa dadka maanta ma garanaysaa wax laga weydiinaya waa inta ugu badan oo culimmada warka ay ka hayaanin way wada ogyihiin dhibtaas inay wada taabatay war ummadda soomaaliyeed ha loo naxo war dowladda soomaaliya waxaan leenahay annagu haddaan culimmada puntland nahay war maamul goboleedyadoo meesha ka kacay